dalkiidin kaa qarsigay dadyou kala wadaa qof qoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarsigay dalkii idinkaa qarribay dadyou kala wadaa qof qoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalka raadiyo hadaadii dhinsoo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareed sidoo habeenkaas badan kala aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliyankii kala gegima ina kala jeegi anna gamas haddaan kugu masaxi a ku gubataaye jeediya dhulkuba kuu dacwey adagoridays xaqoo kuu gusaaciyo kuqabay karaganon daahi idan alle ilah kuu gargaas buluf maqaadiir saam iyo garnay dooyo gurubta kaa aada ibliisa waa beri wax baad kuu golayreeye adoo gamas tasiirkii rabbiga gelangalkaayiin alle goorta goortaga kale kuu goltaal dhowr wixis iyo bilaawiyo adley gooya hilibkaan yaanari kutiir iyo baran golan ku lisiiya yidhaad abamarin iyo ku dhimo gaasiiyo teelo soomaaliyankii kala gegima ina kala jeegi gurmago-anin gegin iyo allowdee qabay kaadi yargaaba midkaasoo fabuguban ha kaa reebi saddex bil ilaahay ku gooraayihiyo geed rabilalarsi gengeella iyo gumuda kaa yeelo gablan wiila aaneed alowguba kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goorta laga leexday jisi waayahay sida ku dila garanta mooyaana yay goobad jirto burwaaguranta kaa boole aar kuu gabada iyo midhax kugu guraabaa soomaaliyankii kala gegima ina kala jeegi qul irmaani ruba kadul god iyo haalaagu meelaa laga gadoomayn iyo geli ka laalaasho aamiin
mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal wahanaba isniina talada ay soo gelayso talada ay ku aasibsan tahay lix iyo labaatanka bisha sideeda iyo agosto sanada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadano xaqayb ka noqon doona faahfaahin darada ayaa caawa laga helaya qarax goor oo ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose khasaare isku jir dhimashiga dhaawac ayuu sababay warar ugu dambeeyey ee xaalada qaraxa ka dhacay walaweyn ayaa xog idinka helna faahfaahin ku saabsan ayaan goor idin soo gudbi doona ciidanka booliiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir maanta ka qabay xarunta maamulka gobolka banaadir waxyaabaha lagu haysto ayaan xog idinka helna goorow ayaan idiin soo gudbi doonaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa war culus ka soo saaray doorjooyinka iska dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxayna shaaciyeen in weerar ay ku qaadi doonaan kismaayo oo hadal ay soo saareen ayaan idiin soo gudbi doonaa afar xisbi siyaasadeed ayaa war ka soo saaray xaaladda cakiran ee ka jirta deegaanada maamulka galmudug waxayna sheegeen in la dejiyo xaaladda kacsan ee ka jirta dhuusamareeb warada ay soo saareen ayaan idiin soo gudbi doonaa waayabaha kale caawa barnaamijkan ku maqal doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta markii ugu horreysa ooma baxay dalka jubban halkaas oo shir ku qaybgelayo shirkaas waxyaabaha diirda lagu taarayo ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhegeysta doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona shirka guddiga dastuurka ee labada qale baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta si rasmi uga furmay magaalada garowe gudoomiyaha guddigaasi eedamo kulil ay u jeeshay madaxda dowladda federaalka soomaaliya hadal uu jeeshay ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha puntland sidi cabdullaahi deni maanta wuxuu uma baxay dalka etoobiya hadal uu jeesho intuu iska bixin garowe ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi wuxuu maanta la kulmay saddexda xisbiya siyaasadeed ee ka jirta deegaanada maamulkaasi waxyaabaha ay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaad gorow maqli doontaan sidoo kale barnaamijka wax ku dhegeysta doonteen xubintaas xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka wax ku dhegeysta doonteen heestaan anoo daacadaan oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane duniyadan hee hadday diidaan birqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon iskiidayn aynu doone dhaqandontiyo damaxoomiya dulshadaayo
qodobadaas waxaan kusoo kornata barnaamijka ku jirna ayaan dhegeysta doontiin barnaamijka caawa waxaa soo sar halkaana ka tegi doona anigoo xasana saxiibka cumar axmed rahan saxiifa iyo barnaamijkii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada wareegsida
maxaa culmadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qatis lagu dhaco
wayahay kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal kusoo wada barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada caasimadaah ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi balaaran hogaaminaya ayaa maanta markii ugu horeysa ama baxay dalka jabaan uu ka furmayo shirmarxeed toddobaad ee iskaasha wadamada afrika iyo jabaan oo halkaasi ka furmi doona shirwanahana uu socon doonaa muddada udhexaysa haddii labaatanka ilaa soddonka bishan ayaa madaxda dalalka ku guhoobay madasha ururka qaramada midoobe iyo midooda afrika maalgashayaasha iyo khubarada waxa ay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac ka faa'iidaysiga fursadaha teknolojiyadda koruqaysta iskaashiga iyo dhinacyada ammaanka sodaalka horumarinta xirfadaha shaqa abuurka xaquuqa aadanaha dimuqraadiyiinta iyo shaqaalaha malgashiga ee wadamada geeska afrika wafdiga dowladda federaalk ee soomaaliya uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada tugman oo martigelisa jirkaani ayaa waxaay kulandacoodyo ay la yeelan doonaan qaar ka mid ah madaxda kasoo qaybgalasa jirkaasi jirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya hogaamiyaasha dalalka afrika iyo jabaan hay-adaha qaramada midoobe iyo horumarinta bangiga adduunka iyo golaha guddiga ee midooda afrika wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ku matalay shirkaasi waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cawad wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka soomaaliya nuur xise oo loo yaqaana furside iyo la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha dibadda balaal maxamed cusmaan barnaamijka xobashada warasada ee dhegeysanka raadiyaha hagaagid ayuudan kaga maahaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya xalime ismaciil xalimiyire oo maanta warbaahinta kula hashay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxay sheegtay in caqabado badan ay hortaagan yihiin guddiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee qaranka
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waa guddi ay tahay in loo idmaday inuu ka qabto doorashooyin wadankan soomaaliya sharciga siduu qoraayo waa wuxuu mas-uul ka yahay doorashooyinka wadanka oo dhan hadda laakiin midda aan ku mashquulsannahay oo aad aan aan ugu howlannahay oo aan rabno in ilaahay nagu garabgalay inay si wanaagsan u hirgasho waa doorashada federaalka oo la dooranaayo ama madaxweyne la dooranaayo ama baarlamaankii masaligaha ummadda soomaaliyeed la dooranayo doorashadaasna waxay ku aadan tahay laba kun iyo labaatanka caaqibkeeda horaanta kun iyo labaatanka waa doorasho aan loogu talagalay sida uu dastuurka dhigaayo oo dastuuri ah oo ah doorasho qof iyo cod ah qof kastoo muwaadin soomaaliyeed wuxuu dastuurkeena siinayaa xuquuq ah inuu codeeyo ama loo codeeyo laguna tartamo xisbiyo siyaasadeed waa qodob dastuuriya oo aada moodid sanad kasta oo markii kalka doorashada in la galaayo ay tahay la jebiyo oo arrimo kale la aado arrimaha kale waxaa loo aadayana sababo ay jireen sababta ugu horeysa aheyd iyadoon loo diyaargaroobin doorashada hadda ififaalo waxaa jira marka inay dhici karto doorashada ah sababtoo ah waa loo diyaargarooba doorashada marka ugu horeysa waxaa lasoo saaray muxuu ahaa sharcigii lagu dhisi lahaa guddi doorasho waxaa la dhisay guddigii doorashada oo madax banaana waxaa la sameeyey sharcigii xisbiyada intaas waxay kutusinaysaa marka inay tahay isfaalo ah tallaabo hore loo qaaday oo loogu loogu sii wajahan yahay in laga qabto doorasho hal qof iyo cad ilaa iyo hadda shaqo badanaa gashay in doorashadii la diyaariyo howl badanaa gashay maskax badanaa gashay dhaqaalo badanaa gashay in la diyaariyo hawshii kala horhoreysay ee doorasho lagu geli lahaa hadda waxaa la marayaa in lasoo gaaray heer ah sharciga doorashada inuu maanta baarlamaankii yaalo loo saaray guddi muxuu ahaaye degdeg uga shaqeeya oo baarlamentarian ah oo sharcigii baarlamaanka la geeyey soo soo habeeya oo kasoo shaqeeya guddigu marka intuu sharcigaas ka sugaayay ama wuxuu wuxuu leeyahay istrateejiya uu leeyahay plan oo uu ku shaqeynayo laba kun laga soo bilaabo toddoba iyo tobankii kuna tegeysa laba kun labaatan iyo kooba istrateejiyadaasoo qodobadeeda ugu waaweyn ay kamid yihiin marka ugu horeyso shuruucdii doorasho lagu geli lahaa maxaa yeele arrimaha aasaasiga u ah doorasho waa inuu sharci jiro kale wax lagu kala dambeeyo inuu jiro oo sharci ah uu ku hagayo inuu jiro shuruucdii diyaarintoodii oo lagu mashquulsanaa ama ha ahaadaan kuwo guddiga ka baxsan ama ha ahaadan kuwo guddiga inay diyaariyaan ay yihiin oo si fiican looga shaqaynaya oo meel fiican maraya keliya sugaya sharciga doorashooyinka intii la ansixiyo la waafajiyo shaqo culusaan arrintaas gelinay oo socoto waax dhanaan leenahay oo sharci yaqaano aqoon u leh arrimaha sharciga ay ka shaqaynayaan oo ay wadaan howsheeda oo laga seexanin laharin oo aan leenahay maanta leenahay hadduu sharciga soo baxo meel fiicanaan maraynaa doorasho waa qaban karnaa استراتيجيada waxaa kaloo kamid ah in la dhiso in xafiiskii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa aqoontoodii iyo muxuu ahaaye howlkarnimadoodii iyo in la waxeeyo waxaan ku bilaabnay sagaal commissioner ah maanta alxamdulilah waxaa maraynaa shaqaale gaaraya ilaa boqol iyo soddon ku dhadhow shaqaalahaas ama commissioner ha ahaadaano ama muxuu ahaa ha ahaadaano agaasimayaal waaxyihii ah ama xogayihii joogtada oo hogaaminaya ayaga ha noqdaan ama shaqaalihii ka hooseeya ha noqdaan ama qeyb weyn oo runtii howsheen wax weyn ka tartoo ah la taliyayaasha ha noqdaane maalinba maalinta ka dambeysa waxaan dhisnaa aqoonteena aqoonteena doorasho oo maanta hadda aan ku faani karno in aan runtii aada waay arag ugu nahay inaan doorasho aqoonteeda aan naqaano oo aada iskugu dayno aqoontaasna saasaa loo dhisay xafiiskiina waa la dhisay qalab ahaan waa loo dhisay qodobka kale waxa waaye in muxuu ahay aan wacyigelin ballaaran sameyno shuruuci iyadana leedahay shuruucdeediioo diyaarsan in lagu dhaqaaqo qeyb aan hadda wadno oo aan sameyn karno oo wacyigelin oo dadka aan gaarsiino oo ilaa aan gaarno inaan wadankoo dhan tagno oo xog ka soo aruurno oo haddana aan howlihii loogu talagalay aan ka wadno wacyigelinta iyo qeyb noo diyaarsan shuruucdeeda iyo kurukulumkeeda iyo aqoontii la baahin lahaa noo diyaarsan laakiin nooga xandaban sharciga doorashada oo aan la samayn karin sharci la-aan ayadana waaxdaasna si fiican ay u shaqaysaa waa waax waxay leedahay agaasimo waxay leedahay muxuu ahaaye maamulayaal ku xigay leedahay waax shaqaysa waa waxaa kaleeto oo marka qodobka kaloo weyn isagana waxaa waaye in la diyaariyo howlgalkii oo uu ka mid yaho ugu horeeyo in la diiwaan geliyo codbixiyihii wax weynaan qabnaa oo howlgalada la dhaho oo faracyo badan leh oo aada u shaqaysa wadanka muxuu ahaa kama jirto diiwaangelin oo dadkoo dhan ah oo qof id inuu haysto hadda meel server inaan tagna aan kala soo baxayno magacyadii dadkii qofkii sideed iyo toban sano dhaafoo xaq u leh inuu codeeyo ama aan dembi oon la maxkamadaynin uu lahayn meenaan kala soo baxna ma haysano marka waxay qasbaysaa inaan hadda kow anaka dadka doorasho doorashada xaqa u leh in aan diiwaan gelino taasoo markii horena si satellit ah aan ku fiirnay deegaanada iyo sida loo kala degan yahay iyo sida ay tahay oo noo soo baxeen goobo badan markii dambena ay noqotay inaan alhal u tagno oon soo cadayno waxaa jira waxaan tagnay waxaan tagnay gobolka hirshabeelle dowlad goboleedka hirshabeelle dowlad goboleedka southwest waxaan tagnay dowlad goboleedka galmudug waxaan dhammaynay iyadana banaadir waxaan bilaabnay jubbaland anako ku dhex jirno doorashadii aan bilaabatay waa hakinay waxaa noogu xigaysa puntland haddii ilaahay idmo intaas waxaan kasoo sameynay goobo oon soo calaameynay oo ugu badan goobaha waxbarashada meelaha caafimaadka meelaha dowladuhu ay leeyihiin iyo meelaha brivatka ego goobaha aan isdhigi karna alaleeyahay meeshaana doorasho lagu qaban karaa aan soo cadeynay hadda waxaa noo dhiman inaan marka intaas security ahaan kee la aadi karaa kaan la aadi karin xagee wax laga qaban karaa arrimahaas oo dhanaa noo dhiman marka diiwaangelintiina halkaas ay noo mareysaa horta markaa howl u dhaqaaqid wax kastaa la kulmaysaa caqabadaa la kulmaysaa inay kuu fududaataa la kulmaysaa in wax kaa xirmaana la kulmaysaa markastana waxay u baahan tahay sharciga inaa ilaalisid markaa waxaa sameynaysid oo sharciga aa ku socotid iyo nidaamka oo adiga aada nidaamka ka bayrin iyo wadahadal dadkii meeshaas mas-uulka ka ahaa in lala wada hadlo laga talageliyo muxuu ahaa wax ka wadaan wax ka og yihiin shaqada inay socoto ee aan la baalmarin saasaan ku wadnaa hawsheena ee loogu hirgashaa oo dadweynuhu meeshay meelahay kala degan yihiin inay amni tahay inay amni ahayn ayagaaba kala ogba oo adiga hadda inaad u sheegtid meel inaad tiraahid meeshaan amni waayo meeshaan amni qofku meeshuu degan yahay isagaa og inay amni u tahay inaysan amni ahayn teeda kale waxaa jiraan hay-ado u xilsaaran muxuu ah sugidda iyo ilaalinta iyo ka shaqaynta nabadgelyada hay-adahaasaana nagala shaqaynayo haddii ilaahay yidhaahdo me- meelaha ku habboon ee doorasho laakiin annaku wuxuu yahay slogankeena meel kasta oo nabadgelyo ah oo ummadda soomaalida ay joogto siyaasad ahaanna ay noo masaalixayso sharciga doorashooyinka waa qabii qoraal qabii qoraalkii wasaaradda arrimaha gudaha soo diyaarisay howl badanaana soo gashay oo laga soo shaqeeyey qabii qoraalkii wasaaradda arrimaha gudaha baarlamaankay horgeysay baarlamaankana akrintii hore markuu arkay wuxuu u saaray wuxuu u arkay inay laga maarmaan tahay hawshan in la dedejiyo si loo dedejiyana wuxuu u saaray guddi een, dedejiyo hawshii oo sharciga doorashada marka ma ahan horta sidii loo fahmay in guddigaas inay yihiin guddi doorashada ka shaqeynaayo een, oo aan nala qabanayo ama adi hadda saa u dhigaysay doorashada idinka kaalmeynayo waxa waaye guddi loo xilsaaray qabiil qoraalkii sharciga doorashooyinka ee loo keenay habaynaaya ama wax ku daraayo ama wax ka dhimaayo toosinaayo si baarlamaanka uu- uu u ansixiyo sharcigaasiisa guddigaas sharcigaasuu ka shaqeeyaa een, runtii annakii ayagana xiriir wanaagsanaa naga dhexeeya een, hadda waa kulannay waxyaabo badanay naga weydiiyeen annaga baahida aan u qabno sharcigan iyo meelaha aan tagayna inay naga maqan yihiin sharcigan aa- aa muxuu ahaa een, waa ka wada hadalnay welina waa noo wada socdaan hadalada haddana waxay la kulmooyaan bulshada inteeda kale oo kala duwan ee qoseyn karta sharcigan haddii ilaahay yiraa
soo dhawaada hasha bar mise barha bar waxaa iskale geedka beeyadan ma xorlaan waxaana wakiilka ah daama barka soo haray waa mise waa wax waxaa iskale jiclan waxaana wakiil uga ah oraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale kansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriya fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiilka ah markerow jibsiga soo haray ribe mise ribe ribe waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah caalosow ribaca soo harayna waxba nooma gale naga siiya maqan maayo allow cadaalad ma u qaybina waardee qaybta noocani maxay ahayd kansow adiga kuma jirtin sayd mursi waa kan soomaaliya indhahan u yeelay yax suluugad ka dhax nisyaxday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo qoraa loo yidhi ninkii seexdaa siciidiyu dhalay sinnaan ayaa wax loo qaybsee iska dhaafa suluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnaya waaye waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka ayaa kaloo kala arkay
intaa qalbigay
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabil weyneedsideed somaalay qaran ku noqon miyaydaan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar wanaagsan ayaanu leenahay barnaamijka qorasha wareysadoo ay dhegeysantaan raadiyaha cadaaso ayuuna idinka imaanayaa magaalada dhuulsamarada caasimada galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya qaar ka mid ah xisbiya siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa warka soo saaray xiisada siyaasadda iyo midda ammaan ee ka jirta magaalada madaxda maamulka galmudug ee dhuulsamareed war-saxaafiid ka soo baxay xisbiyada horusocod qaran xisbiga nabadda ileys iyo wadajir ayaa waxaa lagu sheegay in- in amdarre ay ka abuuri karto ciidanka ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku daabulayso magaalada dhulsamareed ee caasimada galmudug islamarkaasna magaaladaas ay tahay deegaanada ugu ammaanka badan gudaha wadanka soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe ee soomaaliya waxaa ku laalay xisbiyada kale ah oo socod qaran xisbiga nabadda ileys iyo wadajir ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya inay fuliso dhammaan heshiisyada ay la gashay ururka elasuna ee ku sugan magaalada dhulsamareed ee caasimada maamulka galmudug dhinaca kale warar laga soo gaaraya dhulsamareed waxay kusoo waramayaan in caawa magaaladaas ay tahay mid degan islamarkaasna weli uu tagan yahay khilaaf ka dhashay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee gaartay dhulsamareed waxaana warar hoose ay sheegayaan in weli kulamo ay socdaan madaxda ururka elasuna dhulsamareed ku sugan iyo wufdi uu hogaamiyay wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya kaasoo dhulsamareed u yimid in ururkaas uu ku qanciyo inay la shaqeeyaan ciidamada maanta shilay hadhuusan hore soo gaaray kuwaasoo ka qayb qaadan doona sugidda ammaanka xarumaha shirka dibshada lagu qaban doono iyo kan doorashada ee dhawaan ka dhici doona marka la madaxda maamulka galmudug ee dhuusan hore dad yuu qubay uu kastid xaqiiqaadil xallilay qaybii uu magaca rumay intay qaateen kulliba dad yuu qubay uu kastigay wixii qaadil xallilay qaybii uu naga xarimay intay qaateen kulliba qalabka dembigay galeen iyaga oon ka tuumamayn iblaysku sii qurxiye weliba iyagu inta la quman taasa ha ahaa qiryo taasa ha ahaa qiryo qabriga laysgeynayo udhoo baxda nagax dhigtiyo
magaalada garowe caasimada puntland ayaa markaan aadaya gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dibwisha tusuurka sanatar cabdi xasan cawaale qeydiid ayaa eedan kule wuxuu u jeesiyey madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka isagoo ka hadlaya shirka maanta guddiga dastuurka ka furmay garowe ayuu wuxuu sheegay in tobanka cutub ee horey u gudbiyeen xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dibwisha dastuurka lagu sameeyey aysan wax jawaab ah kasoo bixin hayeeshee uu rajeynayo in sharatan kale ay u gudbi doonaan laga mirdhalin doona kana soo jawaabi doonaan madaxda qaranka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada saddex maalmood ayuu soconayaa oo ka bilaabata maantay ilaa labaatan iyo lix iyo labaatan kudhowna ilaa sideed iyo labaatanka ayuu soconayaa waxaa la igu baahuhayaa oo la arkiga cusubyadii toban ilaa shan iyo toban oo ah shantii cusub oo ugu dambeysay muxuu ahaa tafsuurka kumeegaarka ee dowladda dalka soomaaliya ugu dambeysay ayaa guddiyadii ay soo diyaariyeen guddiga madaxa banaan iyo guddiga la socodka ay soo diyaariyeen waxaan rajaynaynaa markaan maadaama shan iyo tobankii cusub oo dowladda lagu sameeyeyna ay annaga naga soo gudbeen waxaan codsanaynaa in shirku inuusan naga noqon kaliya isticmaasi laakiin waxa isticmaasiga laysku yimaado inay noqdaan kuwo wada dhala kuwo wixii lasoo qabtay wax ku dara wax ka bedela muxuu ahaa wax ku darmiya intaynay inay noqotaan rajayna
maanta waxaa aan farxad weyn loo ah maadaama alla guddiga madaxa banaanee dowladda dowlada dastuurka in shan iyo tobankii cusub aan soo dhamaynay oo u harsan yahay keliya in arrimaha u baahan wadaxaajoodka wadaxaajood siyaasadeed inna loo soo gudbiyo ama lagu soo heshiiyo si aan ugu bedelo qodobbo dastuuri ah waxaa keliya maanta aan u fadhinaa halkan waxay tahay in aan ku horumarino shan iyo tobankii cusub toban cusub hore ayaa tashi aan gudikugu keenay oo weli ag yaallaa weli shantii kale ugu dambeysana maanta aan idiin soo bandhigno loo soo bandhigay guddiyada doonka maamul goboleedyada iyo xubnaha guddiyada dastuurka ayadoo intaa ay marayso wax intaa markay dhamaatay kadib waxaan samaynaynaa si loo sameeyo latashi dadweyne waxaad moodaa watanadii ugu dambeeyey in maanta loo keenay oo soo hordigay guddiyadii mustaqbalnimadi dowlad goboleedyada waa ugu mahceliya shaqo fiican ay soo qabtay laba guddi waxaa naga ka wadaa in aan daldagelino si fiican ula shaqeyno kadaan gelin sidii ay u wanaagsan lahaayeen oo arkidan aan uga dhiwanahay waqtiyada laga soo diyaariyey مثل وقعت وكانت بالفترة والمجاهدين إن شاء الله نحن في الدنيا إلى النار في غرفة الوفيين ومنحهم أموالهم نحن نقول دورة السلطان على الرئيس الوزير مثل الحديثة على الإسلام الإسلامية الفترة الأخرى والتحدث يستطيع بنفسه Thank you. الله رسمي الله يدخل في الجنة ولا يقول فهذا ما يمكن تلكم جنوب يبنى البلد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم يقول جعلت حجرة وذلك يدك وشكر الله أن يدركها ولا يمكن فهل تبقى ولا يقول إن كان في أفراد إن رسول الله يدركها لما تدرك يحب الله ما فعل يحب الله ما فعل ويحب ما كان ويغفر لمن مر عليه الصحابه وما شئت وقفي معظم عن الكليات ثلاث أو سبع سنوات تحاكيم سوريا وتنبيه في السنة تحاكيم سوريا وتنبيه في السنة
مجعين الدقيقة كل وكناعة الاتحاد الوحدة الأصلاح التبليغ الشباب فرق جديد الشيء مجمع الإسلام الأنصار السنة حزب الإسلام صوفية سنترية قادرية صالحية أحمدية فيلعية هو أي دوس عريان أما يصير ليه تدري يا وعي فران وعي كل دوريان سموه يا ونكرو تفكر راقو بالله فرعون في عي كل عي هكي بيساري إلى هيسات الباء يسمو صبر يا دلقاء لا سوى يو إيه إيه وح عي دس سمين أيام ملك على رأسي لها هذا شو حلو بتجي أسس بي إس أس إن إم بي إن سي أس بي إن أس أس إن إم بي إن سي أس سي أنا سي بي إن دي أس أس أس مبين أس بي سي ساعة قلت لي ساعة ساعة diintani idin ku dhaashiiyo allihii daa'imka ahaye dib u taliyo yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliyo yaynanka noqon dayro agmidaye dib u taliyo yaan layna odhan wadaban jirine
qiriba maytaanaya qalbiga miyaa idin qallalay qalbiginiyuu idin qallalay qiyaama warba iri cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinan qafiifaho qoraxda aan xamili karayn wiyo taagu maahay cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiina wanaagsan ayaan leenahay xorashada wadaagtada ayaa dhegeysanaysaa madaxweynaha puntland sheekh cabdullaahi deni isaga gofka dalada hogaaminaya ayaa maanta safar shaagan baxay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka etoobiya oo shir u furmayo garoonka diyaaradaha axmed anshire garowe waxaa kusii sogootiyey madaxweynaha wafdigiisa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karash mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha xukuumadda saraakiil ciidan saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland iyo mas-uuliyiin kale intaasoo ka ambabixeen garoonka maxamed aashire garowe waxaa wafdigan iyo socolkaysaa warbaahinta u sharaxay جامع يوسف الدفراني maanta oo isniin ah lixda labaatanka ogost labada kun iyo sagaal iyo toban madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdilaahi deni ayaa u anfabaxay dalka dibadiisa madaxweyne deni waxaa sii sagootiyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash waxaa sidoo kale sii sagootiyey xubno ka tirsan golaha wasiirada xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamanka dowladda puntland saraakiil ciidan saraakiil ka tirsan madaxweynada mas-uuliyiin kale iyo dadweyne halkaasi oo dadka sii sagootiyey madaxweynuhu midnadu gacan qaaday safarka madaxweynaha ee dowladda waxa uu ka biloomaya marka hore oo uu booqanayaa dalka ethiopia aad iyo aad u mahadsan
afyeenka madaxtooyada maamulka puntland iyo kuwaasaan warbixin ka bixinayay safar madaxweyne puntland maanta uu ku aaday dalka ethiopia hooyataadu mahay qatarta aad dhex taagantiin qatarta aad dhex taagantiin kasoo baxa qoonyahow kasoo baxa qoonyahow qur-aankaw soo noqdo
hadashadooda sida ay dhegeysanaysaan qayb ugu dambeey barnaamijkan aan kusoo saqaynaa somalilan ayaa markaan aadayaa xisbiga wadani ee somalilan ayaa war ka soo saaray ciidamada dhowaan ku biiriyay maamulka puntland waxayna sheegeen in xukuumadda muuse biixi cabdi ay ku fashilantay wax ka qabashada ciidamada ku biiraya dhanka maamulka puntland hadalka shalay taliyaha ka soo yeedhay wuxuu ahaa hadal runtii dhiilo leh shacabka reer somalilan siday uga jawaabeenna aad baan ugu faaxsanahay inaan maanta qof ilaa shalay intii uu hadlay qof reer somalilan ahoo waxa uu yidhi ku faraxsan ma jirto hadal dadka dhagahooda iyo qalbigoodaba dilay ayuu ayuu xaqiiqatan ahaa waxa uu taliyuhu yidhi waxaanu aada iyo aada ugu faraxsannahay inay inay inay tegeen waxa wax aada looga xumaadaa in isaga iyo puntland ay isku wax ku farxaan puntland maanta way hadasho waxay aada iyo aada ugu faraxday in ciidamada somalilan kasoo tegeen taliyaheedii ciidanka qarankuna wuu farxay oo wuxuu ku farxay in ciidamadaasi ka tegeen wuxuu ku sababeeyey shilimaan iyo dhaqaale iyo lacag maxaan ku dhahdaa ee qaranka uga teedgaroobaya oo u badbaadaya taliyuhu cashuurta shuqulkuma laha shaqadiisa maaha sida loo qorshaynayo cidda la siinayo halka la marinayo waa arrimo siyaasiya weeye taliyaha waxaa laga doonayo shaqadiisu ahayd ciidankiisa disiblinkiisa akhlaaqdiisa wadajirka ciidankiisa in ilaaliyo isagoo ciidankiisii maalin walba xayni goosanayso oo maalin walba xayni ay ka baxayso ciidankii qaranka oo ciidankii qaranka sumcadiisii ay maalinba maalinta ka dambayso hoos ay hoos usii dhacayso waa wax aada iyo aada looga xumaado intuu taliyihii soo fadhiistay halkii arrimahaasi xal uga raadin lahaa waxa aynu aragnay ee kulligeen aynu daawanay inuu ku hadlay oo maxaan tidhahdaa ka sheekeeyey inuu maanta taliyihiisii guudintu soo istaagay inuu yidhaahdo qaranka marka horeba waxba uguma filan waxba uguma qabanan inu tagana waan ku faraxsannahay kuwa joogaana ha tagaan macno kale oo fog bay yeelanaysaa macno ah in dadka reer somalilan laba loo qaybinayo oo dadka qaar la leeyahay second class citizens baa tihiin bay samaynaysaa shacabka reer somalilan waa mid weeye hal wadan baana ku abtirsadaan hal dhul iyo hal dowlad iyo hal dan baana ka dhaxaysa laakiin sise wax wax maxaanku dhahdaay la yidhaahdo adigu iska tag halkeebuu leeyahay taga su-aasha aynu weydiinna waxa weeye halkuu leeyahay dadkan taga halkay tegayaan waa dad reer somalilan dhashay markuu leeyahay kuwa joogaana ha tagaan ee uu fariinta u dirayo dadku la hadlaya waa ayo waa inuu waa inuu run ahaantii arrintaasi uu ka jawaabo arrinta labaad ee uu ka hadlay waxa weeyaan arrinta nabadda ee iyadana ninka cornel caare la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa odayaasha ay ka dhex wadeen arrintaasi annagu ilaa hadda intaanu ognahay niman odayaala oo akhyaara maxaan ku ayaa ayaa meesha tegey wadahadallay galeen nabad bay ka keeneen way hadleen nabad baanu sidnaa bay yidhaahdeen somalilan nabad baanu uga sidnaa bay yidhaahdeen madaxweynaha ayaanu la sugaynaa bay yidhaahdeen cid ay u sheegeen maxaan ku rahdaa teerniska iyo waxyaabaha ay doonayaan in in lagu heshiiyo nabaddaasi ay ku unkanto ma jirto isbaaradan uu nuux dhigay maxaan ku rahdaa nabadii bari laga soo waday isbaar ugu dhigtay isbaaradu ma isbaaro madaxweynuhu yidhi dhig baa mise waa isbaaro isagu sidiisa u dhiganayo oo u arkay inaanay dan iyo wanaag ugu jirin in halkaa nabadi ay ka unkanto ay ka ansalaaxanto way soo bixi doontaa ma doonin inaynu ka hor dhacno madaxweynaha fursad baanu siinaynaa inkasta oo afar iyo labaatan saacadood wax ka badan aan sugaynin madaxweynuhu inuu arrintaasi wax ka yidhaahdo shacabka reer somalilandna ay sugayeen oo aanu ilaa hadda dowladda intan ognahay wax warahoo kaanoskaani ka dambeeya aanay ka soo bixin arrintaasina ay muujinayso tusayso inay siyaasad dowladeed tahay waayo afkalanba dee taliyuhu maxaan ku dhahdaa keligiiska ma hadli karo somalilan dowlad ma noqon karta dadka beriga la-aantood ninka isugu sheekaynaya somalilan baa dowlad noqonaysa been buu isu sheegaya laakiin arrintani kale oo ay daaha ka faydeeyo oo caddaynaysa in siyaasadda dowladda maamada madaxweynaha ee kuwaasi hambargu ay fashal tahay siyaasad maxaan ku dhahdaay dhab ahaantii madaxweynayaashii hore oo dhan ay kaga fiicnaan inay tahay madaxweynihii isaga ugu horreeyey axmed maxamed siilaanyo bariga maxaan ku dhahdaa siyaasad sulaxa oo wanaaga ayuu ku waday weli ogeynoo doorkii dhaweyta doorashadu meelo hore aan weligeed ka dhicin bay ka dhacday dadka barigu way usoo hanqal taagayeen inay somalilan ay maxaan ku dhahdaay kalgacal iyo muxubo cusub ay u gasho laakiin tiisa imika waxaad moodaa in la irdhaynayo la leeyahay taga in la leeyahay idinma baahnina taga puntland u taga soomaaliya u taga halka tagtaa halka doontaan taga dowladnimada muuse markaad eegto waxaad moodaa yani kuleelkeeda iyo siday maxaan ku dhahdaa xeynkeeda markaad eegto inay sagaal sanadood joogtay baad moodaa inay inay dowlad laba sano joogtay ilan hani muunkiibaaba haydun iminkuun ka baxo dadku kalgacal iyo wanaag u wada hayee laakiintiisa maanta waa waa waxa weeyaan hogaamin la arkay oo aan la mahadin weeye marka waxaan leenahay dadka reer somalilan ee acyaanta ah hadhowto somalilan haddii ay halkaa ay maanta taagan tahay hoos uga noqoto taariikhdu way danfasi doontaa aqoon-yahan baa jooga madax bannaan oo aan siyaasadda ku jirin culimaad joogta ganacsataa joogta wada arko oo og dariiqaynu hayna iyo hooggu inagu hogaaminaya iyo hogaaminta muuse maxaan ku dhahdaay isku filanka ah ee aan meelnabayna gaadhsiinahaynin way arkaan arrintaa haddaynu maanta si wadajira ugu horimo weyno oo aynu iska day weyno qabyaaladda iyo qurunkaynu hoosta ku haysano oo aynu odhan weyno waar somalilan meel khatara bay ku jirtaa sidaynuu badbaadinaa oynu su-aasha ay isweydiin weyno hadhow taariikhdu taariikhdu way dalfasi doontaa warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garamays yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan
warnigaa waada fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tegi dhulkii soomaaliyeed
oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas قرآن كوثر قرآن أصغر يا توبر صومالي قروحاني قاف ربك قاف ربك قاف ربك قاف ربك صومالي قروحاني ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka af soomaaliya mudane xasan calqir ayaa wareertada ka soo baxay xafiiska sawir maanta uu ku magacaabay maaryaha guud ee wakaalada horumarinta dhismaha soomaaliyeed oo loo magacaabay taliyii hore ciidanka asluubta soomaaliyeed bashiir maxamed jaamac loo yaqaana bashiir goobe wareegsada ayaa lagu sheegay in markii ra-isul wasaare xasan calqir uu arkay baahida loo qabo dib howlgelidda wakaalada horumarinta dhismaha soomaaliyeed aqoonta waayo arnimada sareeya guuto bashiir maxamed jaamac loo yaqaana bashiir goobe in halkaasi xasan calqiri uu u magacaabay sidoo kale wareertan ayaa lagu xusay in xarunta wakaalada horumarinta dhismaha soomaaliyeed ay noqon doonto xarunta bisha cas ee ekas ee degmada wadajir ee gobolka brandir wanaagsan ayaan ileenahay barnaamijka xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaazo ayadoona kiimahaya magaalada walaweyn ee gobolka shabellaha hoose markaana hadda ayaa laga soo sheegaya qarax xoogan inuu gorar ka dhacay kaasoo geystay khasaare isku jir dhimasho iyo daawac faahfaahin dalada ayaa kasoo baxaysa qarax ka dhacay magaalada leeda walaweyn oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya qaraxaas oo ahaa miinada nooca alka lagu aaso ayaa waxaa lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya watay mootada nooca loo yaqaana fakon xilli halkaasi ay ku sugnaayeen goobjugood nala hadlay oo ku sugnaa halka qaraxaas oo ka dhacaya waxay noo sheegeen qaraxaasi ay ku geeriyoodeen ilaa saddex ruux oo kala ahaa laba askari qofkii guday mootada qarax halkaasu ku haleelay goobta qaraxaasuu ka dhacaya waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliyeed oo ku sugan duleedka degmada walaweyn ee shabeellaha hoose ayaynu halkaasi ka qaaday meydka waxaana ilaahi hadda ma aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda qarax ama ka dhacay degmada walaweyn ee shabeellaha hoose inta badan deegaanada degmoon ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa qaraxyada inaan nooc lagu aaso lagula eegtaa badiidka ay wataan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxaana inta badan hashaabtay mas-uuliyadda qaacidaasi dagaalamayaasha al-shabaab dadyo qubayo kasedi ee qaadir xallilay qaybay unaga xarfumay intay qaasteen kullida dadyo qubayo kasedi wixii qaadir xallilay qaybay unaga xarrimay intay qaasteen kullida qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku isii qurxiye weliba iyagu isla quman bisaataha aakiriyo bisaataha aakiriyo qabriga la isgeynayo udoobaxda nagaaxistiyo
qayb ugu dumeeyo barnaamijka ayaa kusoo gaaray kusoo dhawaada kalamaan
waryaana reegeed fadhi maxaan isu keentay weligiin muran waa la imaan jirteen anaa fariisa markaad su'aali weydiinaysid horta adigu maxaad ahayd war adeero idinkuba cirna ma joogtaan dhulna ma joogtaan warqooda naga raalli ah wadahadalada soomaaliya somalilan weli ma furmin war cid walbaa geed habsatee geed fadhi idinka la yidhaa waa ninma waryaana waxaan idin su'aalayaa soomaalidu waa jirtaa mana heshiiso maxay isugu sheegaan shirarka horta adigu weliga su'aal maahana tala ma keentid miya war wax kasta waxaa iga daran lacagtuu ninkan na weydiinayo war waxbaha wareerin soomaali waxaa la yidhi nabadda ay ka sheekaynayaan kama shaqeeyaan war sidaas maana soomaalida hore waxaa la yidhi hogaankiisa waa eeslaa qoom halaagsamaya ilaahay naguma soo celiyo war halaagiisaba maak hadloosaa warriyaha wareerine muqdisho hargeysa ma aha war saas maana waxaa la yidhi been macalinkii dhiga ardadu waa ka bartaa adeer farda leesu haya leesuma faaniyo war gabay mataqaan tiile waxaa la yidhi kooxdii fashilantaa shaqada kama fadhiistaan war saas maahana waxaa la yidhi kala keen ahow ama kala raac ahow warnimay warmaysaane anaa ka socoya war idinkaga haya dhammaanta waa tii halkaasi madaxweyneyaha badan lagu doortay hadda axmedoo maanta wuxuu la kulmay erga ka socotay madaxweyne xidig madaxweyne teeraan war xuduudaha kismaayo ma isku haystaan maxay tahay ergada war tarhaadna waxaan maqlayey madaxweyne xidigo madaxweyne teeraan madaxweynenimada ugu hambalyaynaye maantana ma waxaad noo keenteen madaxweyne axmed madoobe madaxweyneyaashii kale tooji ballaan erga ka socota la kulmay war maxaa ku diidaysaa inay kulmaan hal magaalay wada joogaan war adeer somalilan baa usoo hambalyaysa madaxweyne axmed madoobe ee ha wareerine war seerarba minnesota lagu soo hamliyey walaala arrimaha jubbaland oo ad ku wareersan tihiin waxaa ka hadlay wasiirka hore gaashaandhiga barre yidhaahda xalay war baryiraa ninkii toddoba sano kismaayo xukumayay oo axmed madoobe ay ku direen markii u dambaysay lagana soo tarcili soomaan war hanala waalanana dhayeysho waryaa waraysiseedii kulmihi uu siiye wuxuu ku yidhi kismaayo anoo musharaxa aadi maaye anoo mujtamaca ku nool badbaadinayaan aadaya midda kale dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa buu yidhi inaysan xuduudka kiiniya ay dhagaxda dhigayso iyo badda ku mashquulin doonista dadka soomaaliyeed waa n f d kenya iyo etoobiyana dadka soomaaliyeed dhan uma wadaana waa dhacayaan dalkii halayska dhiciyuu yidhi war jubbaynta warka ma haysaane halay soolaaisha looga soo dhacay shabaabkii deganaa jubbada dhexe hawiisadooda baa la kiciyey war miyaa laga dhex toostay maya waa la toosiyey ayagoo hurtaya oo salaas waxaa loo kacinay miya wargantaal salaadna isugu ma kiciyeen nimanka amiirre iyo saraakiila laga dilaalayeen war war ma haysaane maamulka dhulka mareebweyne waxaa isku haysto dowladda iyo ahlu sunna war maamulka dhulka mareeb la isku haystaan degmadaas maamul waa leedahay waxa la isku haysto waa masiirka galmudug marka ma waxaa la isku haystaa galmudug madaxweyne macalin maxamuuda ka soo baxaya iyo madaxweyne xasan cali khayre ka soo baxaya war maya waxaa la isku haystaa madaxweyne tusbax iyo madaxweyne suud waxaa keeni ola biqlaysan horta madladayeysta magaalada dhulka mareeb waxaa gaara diyaarad hubsida oo ula socda wasiirka amniga iyo saraakiil ka socda ciidamada midowda afrika ee amisom marka xaalada dhulka mareeb ma sahlan oo waa allo sahal war adinku balaayadan aad waritaan xaggee ka heshaan guddigii dib u heshiisiinta galmudug waxay yidhahdeen labada beri oo soo socotaa shirku furmayaan ra'iisul wasaare khayr aana furaye war guddigii naftiisa dib u heshiisi u baanaaye bal heshiisi war qaar ka mid xisbiyada siyaasadeed dalka waxay yidhaahdeen ciidamada dhulka mareeb oo amniga lagu sii gurayo xamar baa u baahan waa maxay danta laga leeyahay war xamar waxaa ciidan u ah askari jiifi iyo dhagax war xamar waa xisaab adeer xarar dheerana waa xoog war war ma haysaane taliyahan dhaqasoo xilkii laga qaado wuxuu yidhi war xilkii lagama qaadan buu yidhi war naga joog madihine wuxuu yidhi muddadii aan xilka hayin waxaan samayna qorshayaal badan aan uga hortayna qaracyada alshoor ay soo abaabulaan afar buundo ay ku soo gudbug jireen hubkana waa qabanay buundada janaalana ana u sadha xilka layga qaaday weerarkii oo dheglana sidaa uga hortagna si la yaabla ayay ahayd oo hadda ka hor saddex goobood ay amisom uga soo duuleen ayay ku guulaysay inay hub iyo rasaas badan ka furtaan dad badana ku laayaan xerihina ay qabsadaan laakiin annagu waa ka hortagna waana muujinay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay shabaab iska celin karaan war taliyaha u hadalkiisa warkamay sida wuxuu yidhi laba sano gudaheed ciidanka xoogga shan taliya soo martay walba hadeer odawaha fursada la siiyo warnimayow magacyada gabdhaha facebook sanadahan dambe siday isku bedelayeen baa la ogaaday haye cajiibas ka bilow war laba saddex tobankii waxay ahaayeen xijaabku waa qurux laba kun afar iyo tobankiina waxay ahaayeen dhowsan sida shiiqadda laba kun shan iyo tobankiina quruxda sida hooyadeed laba kun lix iyo tobankiina cidda cajiinka gabadhooda laba kun toddoba iyo tobankiina british quruxsan laba kun shan iyo tobankiina abba way soo booqano laba kun sagaal iyo tobankiina idin kale waayno war nagala tag magacyada bay sheegaysa annaga nama soo gaarin war adan war ma haysaane caara taliyaha eegii somalilan waa u jawaabay wuxuuna yidhi wadahadalkii waan hakinay bataatan markaa waxaan u malaynayaa qoladan ansaarka nahay inay ka dhex hadlayaan war waxaa la yidhi siyaasadaha jire iyo murtidu ma aha saaxiib sugaan maxbuusay rabaan inaad samaysaan war yaa ku yimi sugaan maxbuusa same adiga
waynaasiyihiin saaxiibada xudunta kalmaan barnaamijka intaas fiicaa oo ku og yahay tani kulan dambe waxaan kaga tegaya heestan guriga gobolnada dide wixii degay degay waynu daalaye bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoonye damaanbulkiyo damadooniya ushkadayo ushkadayo dadkan dadkan madulowde taariikhdii dura kii doraad ee maxaan diidnu dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacad uma kicin marku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone damaan bulkiyo damaaqoomiya ishtagaayo ishtagaayo dadkan dadkan madugowde taariikhdii dura kii doraad ee maxaan diidnu dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacad uma kicin marku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone damaan bokiyo dabacdooniya iskadayo iskadayo dadkan dadkan
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diisa laga baxo dadkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damanbonkiyo damadooniya iskadayo iskadayo dadkan dadkan
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diibta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doone
damanbonkiyo damadooniya iskadayo iskadayo dadkan dadkan
dalka dhacaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dhibaadaha tegay kuwa daranyada dhigta waaye dadaal abadkii dooyaha u koray een dib loo haray isku duubo waa duryadii dadka tooma kuwa durintiyo dugaaguba cunay
damanbonkiyo damadooniya iskadayo iskadayo dadkan dadkan
dalka dhaxaye dalkan baabay dal shisheeya dibaadaha tegay kuwa daranyada dhigta waaye dadaal abadkii dooyaha u koray een dib loo arag isku duubo waa duryadii dadka tooma kuwa durintiyo dugaaguba cunay
damanbonkiyo damadooniya iskadayo iskadayo dadkan dadkan
Toyo, toyo, toyo, toyo, toyo.
duniya iska daayo iska daayo dadkan dadkan Come on,